bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeeni boqol iyo toddobiyo soddonaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum weli waxaan ku jirnaa gaswatu xamraai اlasad oo aan nidhi culimmadu way isku khilaafsan yihiin ma gaswo ama duulimaad madax bannaan oo iskeeda u taagan baa mise waxa weeyaan waa qeyb ka mid a uxud saa darteed waxaan idhi haddii iyada la yidhaahdo waa qaswo goonideeda u taagan duulimaadkii ay muslimiintu ay sameeyeen uu rasuulku hogaaminayay lix iyo labaatan bay noqonayaan ama dagaal ha dhaco ama yuusan dagaal dhicin magaalada gudaheeda ha ka dhaco madiina banaankeeda ha ka dhaco duleedkeeda ha ka dhaco ha ka fogaado ha ka dhawaado isagoon taa la fiirinin ciidan uu rasuulku hogaamiyey lix iyo labaatan bay noqonayaan haddii qaswa la yidhaahdo xamraa ul asad waa qaswo gooni ah haddii kalena shan iyo labaatan bay noqonayaan marka waxaan joognay uu darsigii hore uu ku sugnaa inuu ninkii la dhihi jiray macbad ibnu abi macbad alkhusaaci iyo abi sufyaan doodii dhex maraysay iyo sheekadii dhex maraysay qaala abu sufyaan wuxuu ku yidhi ninkii macbad ahaa wayxaka war gablame inagu hooga ma nidhaahno gablamaan nidhahnaa war gablame maxaad leedahay laakiin carabtu wayxaka bay idhahdeen war hooge hooge inagu hooge haweenkaa yidhaahda hooge iyo hooge iyo war hooge iyo haweenkaa yidhahda laakiin raggu hooge ma yidhaahdaan war gablame yidhaahdaan wayxaka war gablame maa taquulu maxaad leedahay warkan aad sheegaysa maxay tahay qaala wuxuu yihi ninkii macbad ahaa wallaahi baan ku dhaartay maa araa wax ra-yi oon kale oon kuu garanaya ma jiro an tartaxila inaad hadda rarata maahane xataa taraa saadan u arkin weeye markan nawaasiya alkhayli fardaha fooddooda fardaha idinku soo socda fooddooda si aadan u arkin hadda iska guur ow ya ow yadlaca ama uu soo muuqdo uu soo baxo awaluljeyshi ciidanka caaradiisu min waraa'i haadihi alakima haarahan hadda haartan xaggan inaga ah gadaasheeda intuusan ciidanka kaaga soo bixin ama aadan arkin nawaasil khayli fardaha fooddooda inaad iska guurto o iska cararta saasaan anigu arkaa buu yidhi haddaad ra'yi weydiinayso qaala abu sufyaan wuxuu yidhi faqaala abu sufyaan wallaahi wuxuu yidhi laqad ajmacnaa waxaanu go-aansanay oonu isku raacnay alkarata calayhim inaan ku rogaal celino linastacsilahum si aanu xididka ugu soo siibno qaala macbud wuxuu yidhi falaa tafcal war ha yeelin war taasa yeelin waad eediya fa innii anigu naasixun adigaan khayr iyo wanaag kula jeclaaye oo naasix baan ku ahayoo maaragtay dantaadaan kuu sheegayo khayr baan kula rabaaye wuxuu yidhi war meeshan saa ha yeelina carar waxayna idin markaa ay taasi dhacday baa inhaarad waxaa hoobatay oo dhulka kusoo dhacday casaa'imu ljeyshi lmaki ciidankii maka niyadiisii ayaa dhulka ku dhacday wa akhadahu waxaa qabtay oo kulli la wawareegayba sida wax saas loo qabtay oo kale akhdigan waxaa la yidhaahdaa waxaad gacanta saa ugu qabatay marka waxaa gacanta ku dhigayba cabsi baa laga wadaa wa akhadahu waxaa gacanta ku dhigay oo qabtayba alfasacu argagax warucbu iyo argagax waa isku mid ah falam yara ma uusan arkin ciidankii maka alcaafiyata badbaado umuusan arkin ilaa fii muwaasalati linsixaabi guuritaankiisii uu ka guurayey dagaalkii iyo meelihii uu ka guurayey iyo warujuuci ilaa makata maka inuu u laabta maahane badbaado kale iyo meel kale uu ku badbaadi karo inay jirto ma uusan arkin bayda ahse hatee ana abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaah qaama isna wuxuu sameeyey bixarbi acsaabin dagaal maskaxeed oo dacaa'iyatin oo dacaayada oo didda aljeysh alislaami oo ka dhan ah ciidankii islaamka ee nebigu hogaaminayay muxuu saa u yeelayay lacalahu in laga yaabo yanjaxu inuu ku guulaysto fii kafi hada aljeyshi ciidanka kada inuu ka waabiyo can muwaasalati almutaaradati raacdaysigii isaga uu raacdaysanayay iyo eryadkii uu soo eryanayay inuu ka joogsado wa tabcan sidii la filayay wey wa tabcan sidii la filayey haddii ay taasi dhacdo fa huwa isagu yanjaxu wuxuu ku guuleysanayaa fii tajanubi liqaa'ihi ciidanka inay iska horyimaadiin fa mara bihi waxaa soo maray abu sufyaan rakbun dhiman gaadiid fuushan socoto ah socoto gaadiid fuushan baa rakbiga la yidhaha gaadiidkaasi nooc kastaba ahaadee laakiin waagi hore ama rukuub oo geela ama farda ayay ahaan jireen oo min cabdilqays qabiilka reer cabdiqays la yidhaahdo oo yuriiduuna almadiinata xagga magaalada madiine u socda yuriidu almadiinata magaalada madiine doonaya oo xaggaa u socda fa qaala abu sufyaan wuxuu ku yidhi hal antum ma tihiin muballiquuna kuwa iga gaadhsiinaya canii aniga xaggayga kuwa iga gaadhsiinaya muxamadan muxamed risaalatan fariin oo risaalada bilaash laguma gaadhsiiyo dee ama ninku wuxuu u gaadhsiinaya fariinta u qaadayaa wuxuu rumaysan yahay sidii ninkii macbad ahaa oo islaamay ama xataa haddii la yidhaha ma islaamin isagoo rasuulka naasixu ah oo isku xulafo ahaan jireen laakiin ninkii kale fariin waa inaad xoolo siiso marka abu sufyaan wuxuu u yaqaanay wuxuu yidhi hal antum ma tihiin muballiquuna kuwa iga gaadhsiinaya canii aniga muxamedan maxamed risaalatan fariin oo wa uwaqira aan idin cusleeyo lakum idinka raaxilata raaxilatakum gaadiidkiina haadihii kan ah kole waa awr markaas gaadiidkan aada fuushan tihiin yaan idiin rari rar culus baan idiin saarayaa oo zabiiban zabiib ah zabiib baynu naqaanaa waa canab la qalajiyey bicukaad suuqa cukaad markaad berri timaadaan yaa nin walba awrtanun baan idiin rari oo rar culus oo zabiib ah idaa ataytum ilaa makata maka markaad timaadaan qaaluu waxay idhaahdaan nacam waan yeelayna arrintaa waan aqbalnay qaala wuxuu yidhi fa abliquu gaadhsiiya muxamed abu sufyaan baa odhanaya fa abliquu gaadhsiiya muxamedan muxamed annaa annagu qad ajmacanaa inaannu isku raacnay alkarata inaan kusoo rogaal celino linastasilahu si aannu xididka ugu siibno isaga oo nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo wanastasila asxaabahu asxaabtiisana aannu xididka ugu siibno fa mara way soo mareen alrakbu nimankii socotada ahaayey birasuulillaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabihi ayay soo mareen wahum isagoo rasuulka iyo asxaabtihiisu bixamraai lasad meesha xamraa'ul asad laydhaha ay ku sugan yihiin oy joogaan fa akhbarahum wuxuu u sheegay hadda waxaa loo looga dhigay akhbarahum oon akhbaruuhum loo dhihin waa rakbiga lafdigaa la fiiriya lafdiga micnaha maaha rakbi waa waa lafdiga yaa mufrada fa akhbarahum wuxuu u sheegay hum rasuulka iyo asxaabtii biladii arrintii qaala lahu uu ku yidhi abu sufyaana marka allah subxaana wa tacaala isagoo uga sheekaynaya suuratu ali cimraan yaa wuxuu yidhi waqaaluu waxay idhaahdeen ina annaasa dadkii qad qad jamacuu lakum ciidan weyn bay idiin soo urursadeen ee fakhshawhum ka cabsada fasaadahum arrintaasi waxay u siyaadisay muslimiintii hadalka noocaasihi iimaanan iimaan unbuu usii siyaadiyey wa qaaluu waxay dhaheen xasbuna allah alle ayaa nagu filan wa nicma alwakiilu mid la tala saartana isagaa ugu fiican fanqalabuu way noqdeen muslimiintii iyo rasuulkii way ka laabteen xamraa'u lasad saddex maalmood markay joogeen bay magaaladoodii ku laabteen binicmatin nicmo iyo barwaaqo ayay ku laabteen iyo caafiyo ilaahay oo caafiyey iyo cadowgii oo cabsaday cid walbaba ha ahaatee moo min allaahi alla ahaatay iyo wa fadlin iyo fadli dheeraada lam yamsashum ma taabanin suu-un wax xumaanihi ma soo gaadhin dhinaca kalena watabacuu waxay raaceen ridwaan allaahi alla raalli ahaanshihiisa oo bixitaanka ay rasuulka adeeceen iyay raalli ahaanshihiisa ilaahay ku heleen wallaahu allana duu fadlin cadiimin waa kii fadligiisa u weynyahay aqaama wuxuu ku nagaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bixamraai l asad meesha la yidhaahdo bacda maqdamihi markuu ka yimid yowma alaxadi maalintii axadii marka uu yimid maalintii axaddaa la yimid wuxuu ku nagaa alithnayni wathulathaayi waalarbica afar maalmood maalintaa uu yimid maahane saddex maalmood oo kale ayuu joogay oo ah alcaashiru walxaadi cashar wataasicu dheh ataasicu ka sagaalaad walcaashiri ka tobnaad walxaadi cashar ka koob iyo tobnaad oo min shuwaala sanata talaatin min hijra uma markaa kadib rajaca wuu ku laabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahay ila lmadiinati ayuu ku laabtay iyo ciidankiisii wa akhada wuxuu bilaabay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qabla dukhuuli inta uusan gelin ila almadiinati magaalada mudey magaalada madiine ayaa lasoo qabtay wa akhada wuu bilaabayday maatani wa akhada wuu soo qabtay dhabbaa lasoo siiyey gacantaa lagu soo dhegay fooda yaa lasoo qabtay rasuulullaahi wuxuu soo qabtay ama isagaa toos soo qabtay ama rag buu u diray weeye ama toos buu u qabtay si mubaashira ama hayru mubaashiru rag uu u diray amar buu ku bixiyey waxba isagu gacanna ku dhegi maayey gaalkaa xun ka ah rag buu u diray ila almadiinati intuusan gelin abaa cizata ninkii la dhihi jiray abaa cazata abaa cazata aljumaxi marka anigaba kuu xusuusin maaye ee kitaabka ayaa ku xusuusinaya ninkaas wa huwa abaa cazahaasi alladii kii weeye kaana uu ahaa rasuulku qad manna kay ku galladaystay caleyhi isaga oo aan fidye iyo waxba toona laga qaadin madax furasho aan laga qaadin oo min asaara bedrin dagaalkii beder maxaabiistii lagu qabtay ayuu ku jiray maxaabiistii ama nin lacag laga qaaday iyo nin looga bedeshay inuu caruurta muslimiinta waxbaro yay ahaayeen laakiin kan uu maaragtay waa lagu manadaystay intuu calaacalay wuxuu yidhi waxaan nin caydhaanahay gabdho badan baan leeyahay uu nabiga ku cabaaday yaa la sii daayey laakiin waxaa nin shaacirana waa khatara laakiin ballan waxaa looga qaaday inuusan dib dambe uga hor imanin aan loogu dhex arkin ciidan ka soo horjeeda rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waana soo aragnay waxaa qanciyey oo yidhi wax kasta oo xoola anaa ku siinaya oo hani kaa dhigaya safaan ibnu umaya aan soo aragnay min usaara badrin isagoo ka mid a oo rasuulku ku galladaystay lifaqrihi caydhnimadkiisa wa kahrati banaatihi iyo hablihiisa badnaanteeda gabdho badan buu lahaa waxaanu kula heshiiyey rasuulku calaa allaa yudaahira inuusan taageerin calayhi rasuulka cid la dagaalamaysa calayhi rasuulka la dagaalankiisa axadan cidna inuusan ku taageerin saas weeye calaa allaa yudaahira inuusan ku taageerin calayhi ay calaa xarbihi rasuulka iyo islaamka la dagaalankiisa axadan cidna walaakinahu hasaatee ninkii abaa cazo ahay nakatha wuu buriyey oo wuu ka baxay ballantii wa gadara wuu dhagray oo wuu khayaanay faxarada annaasa dadka ayuu soo kiciyey uu soo qudiyey bishicrihi gabaygiisii iyo cala nabiyi nabiga dadka yuu kusoo qudiyey uu kusoo kiciyey iyo walmuslimiina muslimiinta kamaa aslafna asaan horu soo sheegnay wa kharajana wuuna soo baxay limuqaatalihim limuqaatalatihim muslimiinta la dagaalankooda fii uxud dagaalkii uxud falamaa akhadahu rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam markuu rasuulka ilaahay soo qabtay qaala wuxuu yidhi yaa muxamed maxamedow aqilnii sare iqaad maanta dhulkan allaaye war maanta iqaad aqilniida waa sidaas ee irfacni dhulkan allaah ee iqaad maanta marada igu celi saasay yaan ahnaa inagu aqilnii marada igu celi waan ceeboobay adaa sharaf leh aniga aqilnii saasuu yidhi wamnun calaya igu galladaysa haddana wadacnii idhaaf oo idaa yaan la idilin libanaatii hablahaygii wa actaytuka waxaan ku siinayaa wa uciika waxaan ku siinayaa dhe cahdan ballan calaa an laa acuuda inaanan u laabanin midla maa facaltu waxaan falay oo kale fa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa tasmaxu gacanta saa uma marinaysid buu yidhi gacanta laa tasmaxu gacanta saa uma marinaysid caaridataka dhabankaaga gacanta saa uma marinaysad bimakata magaalada maka bacdahaa maanta kadib wa taquulu odhan maysid khadactu muxamedan muxamed yaan ka caqli badiyey oon siray maratayni laba goor markaasuu rasuulku wuxuu yidhi markaas xadiidkaas caanka ahee la yaqaano ay dadka dhan wada yaqaaniin laa yuldaqu almu'minu min juxrin maratayn laa yuldaqu lama qaniino almu'minu qofka mu'minka a lama qaniino min juxrin hal god maratayni laba jeer uma amara rasuulku amar wuxuu ku siiyey azubayr zubayr ibn cawaam riwaayad kalena waxay leedahay oo caasim ibnu thaabit fa daraba cunuqahu markaasuu qoorta ka gooyey kamaa sidii xakama bilicdaami rasuulku dil uugu xukumay fii jaasuusin mid basaas ah oo min jawaasiisi makata maka kuwii basaasaya ka mid ahaa wa huwa kaasi mucaawiyata ibnu lmuqiira mucaawiya ibn lmuqiira ibna abilcaas weeye jad cabdilmalik ibni marwaan liummihi intaas tacriif laga bixiyey weeye magaciisa waxaa la dhihi mucaawiya ibnu muqiira waxa uu ahaana nin ree wuxuu ahaa nin oo cuhmaan ibnu cafaan ay isxigaan buu ahaa wadaalika jaasuusnimadiisana waxay ku timid annahu ninkaas mucaawiya ibnu muqiira la yidhaaho lamaa rajaca almushrikuuna mushrikuuntu markii ay ka laabteen dagaalkii yowma uxud maalintii uxud markay laabteen dagaalkuu ku jiray jaa-a mucaawiyatu mucaawiyahan haadaa oo kanihi ilaa ibni cammihi ina adeerkii oo cuhmaan ibnu cafaana ayuu u yimid ina adeerkii oo cuhmaan ibnu cafaana ayuu u yimid radia allahu tacaala canhu fasta'mana lahu cuhmaan ayaa nabadgelyo u dalbay in la nabadgeliyo ninkan fasta'mana ay talaba alamaana weeye dalaba alamaana in la badbaadiyo oo la nabadgeliyo ayaa wuxuu u dalbay cuhmaan lahu ninkan wuxuuna uga dalbay rasuulka ilaahi sal l fasta'mana wuxuu nabad in la nabadgeliyo uga dalbay cuhmaan ibnu cafaan lahu ninkan rasuulullaahi rasuulallaahi rasuulka ilaahay buu uga dalbay fa ammanahu rasuulku wuu ammaan geliyey ninkaas shardi baase lagu xidhay hal shardi rasuulku uu garanaya kan inuusan fiicnayn calaa annahu haddii ninkan in wujida haddii laga helo bacda halaatin saddex maalmood kadib haddii laga helo magaaladan qatalahu inuu delayo marka khayaane iyo sir iyo waxaa rasuulka iyo muslimiintu ma yaqaaniin ninka waa loo sheegay cuhmaan soo ma aha ninkaad nabadgelisay waa nabadgelinaynaa maxaa jira wuxuu rasuulku fulinayaa xadiidka uu yidhi almuslimuuna tatakaafa-u dimaa'uhum wahum yadun calaa man siwaahum wayascaa bidimmatihim adnaahum soo maha yacnii ruuxa ugu ayi muslim ruuxuu nabadgeliyo uu magangeliyo waa inay muslimiinta dhan fuliyaan oo cid ka bixi kartaa ma jirto marka maadaama sayidina cuhmaan uu ninkan magangeliyo ilmaadeer ahaayeen rasuulku wuu fuliyey laakiin wuxuu shardiba u qabtayoo saddex maalmood kadib haddii magaalada isagoo joogo lagu arko waa la dilayaabal fa ammanahu rasuulku ninkii ammaan buu siiyey dalabka isagoo aqbalay dalabkii cuhmaan waxaasuu ku aqbalay calaa annahu ninkani ninkan mucaawiya ibnu muqiire laydhaah in wujida haddii laga helo magaalada isagoo jooga bacda halaatin saddex maalmood kadib qatalahu inuu dilayo falamaa markii khalat ilmadiinatu magaalada madiina ay khaali ka noqotay ka bannaanaatay min aljeysh alislaami ciidankii islaamka ilan ciidankii xamraa'ul asad buu aadee maalintii labaadba xamraa'ul asad buu aadee aqaama fiiha ninkii mucaawiye ibnu muqiire ah magaaladii ayuu iska joogay akthara min halaatin saddex wax ka badan yatajasasu isagoo basaasaya lixisaabi quraysh quraysh maslaxadeeda iyo danteeda lixisaabi qurayshin qurays danteeda isaga oo u jaasuusaya o u basaasaya falamaa rajaca aljeyshu ciidankii markuu soo laabtay kharaja mucaawiya mucaawa ayaa baxay haariban isagoo cararaya magaaladiibuu orod uga baxay isaga oo dee gaadiidkiisa wata fa amara wuxuu amray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama zayd ibna xaaritha wa camaar ibnu yaasir labadaas saxaabi la wada yaqaano yuu ka daba diray fa tacaqabaahu way caydhsadeen cagtay cagta u saareen xataa qatalaahu ilaa ay ka dilaan wa mimaa wixii waa faallo marka wixii hadda intaan ka dambeeya dagaalkii iyo xamraa'ul asad iyo uxud waa dhammaatay waqaa'icdii iyo dhacdooyinkii way dhammaadeen waa faallo marka wixii hadda ka dambeeya waa faallo laga bixinayo wa mimaa wixii waxaa ka mida laa shakka waxba haba yaraatee ee muranahi uusan ka taagnayn fiihi isaga anna ghaswata xamraa il asad dagaalkan la leeyahay ama ghaswadan xamraa il asad laysat inaysan ahayn bighaswatin duulaan oo mustaqilatin madax bannaan marka wuxuu sheegayaa marka muran jira ayuu yuu dhinac buu xoojinaya oo anigii wax mar ka badan maaragtay idinku baraarujiyey in ay culammadu isku hayaan ghaswatu xamraa'u l asad ma ghaswo ama duulimaad madax bannaan oo keligeed gooni u taagan bay ahayd mise waxay ka mid ahayd qayb uun dhammaystiraysa uxud doodaasaa jirta marka mu-alifka kitaabkan qoray wuxuu xoojinayaa inay ahayd qayb uxud ka mid a inay tahay haddii saas la yidhaahna duulimaadku nebigu sameeyey waa shan iyo labaatan wa mimaa wixii ka mida laa shaka shaki uusan ku jirin fiihi isaga ama muusan muran ku jirin amaan laysku haysanin amaan lagu kala raare lagu kala laalaadin ana qaswata xamraa alasad duulimaadka la yidhaho xamraa alasad laysat inaysan ahayn biqaswatin duulimaad mustaqilatin oo madax bannaan wa inamaa wax kalaba ma ahane hiya iyadu jus-un qayb weeye oo min qaswati uxud dagaalka uxud ka mid a wa tatimatun dhammaystir bay u tahay laha iyadii wa safxatun bog weeye oo min safxaatiha bogogeeda ka mid a marka isagu kaas ayuu ayiday haddana wuxuu rabaa inuu ka saaro faallo tilka taas aan ka soo sheekaynay heeyaduba qaswatu uxud waa duulimaadkii uxud bijamiici maraaxiliha xilifurad- xilifuryadeedii oo idil wa tafaasiiliha iyo macluumaadkeedii oo wada kala dhigdhigan walataalama wataalama in wataala in badan wataala in badan maa aada iyo aada u badan yaa baxatha waxay baadheen albaaxithuuna nimanka cilmiga baadhay cilmi baadhayaashii xowla masiiri haadihi alghaswati duulimaadkan kan eh uxud la yidhaahdo aytiinkeeda iyo meeshii ku dambeysay iyo wixii la dhihi karo ma jabbay ahayd mise ma aha ayuu ka wadaa ayay ka doodeen oo arrinta laga dooday iyo mowduuca meesha yaalle ee laga doodayna waxaa weeye hal kaanat ma waxay ahayd wixii muslimiinta ku dhacay hasiimatan jab may ahayd ay muslimiintu jabeen am laa mise maya intaynaan sheekha kitaabkiisa sheegin waa anigii in badan sheegayoo duulimaadka jabka waxaa lagu yaqaanaa koow in dhul lagaa qabsado in lagu barakiciyo oo dhul inta lagaa qabsado lagu barakiciyo in hantidaada laga wareego lala wareego oo lagu mooro duugo in maxaabiis aada u tiro badan lagaa qabsado iyo waxaa kaloo calaamad u ahaan jirtay ninka guulaysta goobta uu ku guulaysta saddex maalmood ayuu joogi jiray dhaqanku sidaasu ah laakiin nin markiiba cararay markiiba way carareen oo saddex maalmood aa yidhi maalin ma aysan joogin hal maxbuus may qabsanin dhul may qabsanin haba yaraatee wax dhul hay qabsadaan male hal shay oo xoolaho gacantooda galay male oo haniimo ah marka waxa weeyaan ma ahayn haba yaraate ee waxay gaadheen guul ma ahayn muslimiintana jab ma gaadhin saddex iyo soddon nin oo dheeraada ayay dileen waladii arrintii laa yushaku fiihi aan cidina shakinayn oyna weligeedba ka murmin waxa weeye anna tafawuqa gacanta sare tafawuqa waa saraynta gacanta sare alcaskari ee military fi safxati athaaniya boggii labaad ilen boggii koobaad muslimiinta adkaa ilaa intii nimankii jabalu rumaa uu rasuulku fadhiisiiyey intay ka tageen meeshii khaalid ibnu weliid gadaal uu kasoo dhabar jabiyey intii ka horreysay muslimiinta haddaa intaas safxad iyo bog ka soo qaadno ama mashhad sida la yidhaahdo hadda filimada iyo hadda mashhadka koobaad ama muuqaalka koobaad muslimiinta ayaa guulaysatay kii labaad oo markii dhabarjab dhabarjabintu markii ay dhacday yaa muslimiinta laayay kaasaa iyaga marka safxadaasaa laga gacan sarreeyey waladii arrintii laa yushaku fiihi aan cidina ka murmaynin aan shakina ka jirin waxa weeye ana tafawuqa gacan sarraynta alcaskari ee military fi safxati athaaniya boggii labaad oo min alqitaali dagaalka ka mid a oo markii dhabarjibinta la sameeyey kaana inuu ahaa lmushrikiina mushrikiintii iyo wa anahum mushrikiintu kaanuu in ahayn musaytiriina kuwa saytareeya oo gacanta sare leh calaa saaxati alqitaali goobta dagaalka waxaa kaloon sheeg ku jira wa ana khasaaratan arwaaxi naf badan oo dhimatay oo la khasaaray iyo nufuusi nafafyaal kaanat inay ahayd fii jaanibi almuslimiina oo muslimiinta dhinaceed ahayd dadka la laayay baa laga wadaa wa ana khasaarata alarwaaxi wannufuus khasaaraha ku saabsan naf iyo ruux waa isku mid labadaas yani dadka la dilay unbaa laga wadaaye kaanad inay ahayd fii jaanibi almuslimiina muslimiinta dhinacooda raggii la laayay akthara tii badan wa afdaxa foolna xun way badnayd oo saddex iyo soddon nin oo dheeraada ahayd ta kale dadkii waa la sargooyaa lagu sameeyey iyo tashwiih taasoo urkutaallo kale sii beeraysa waxaa kale oo iyaduna aan laga murmaynin wa ana daa'ifatan koox min almu'miniina mu'miniinta ka midii inhasamad inay jabtay qatcan dood iyadayna ka taagnayn oo maxay tahay taasi waa kuwii baxsaday ee ilaa madiino galay waxaa kale wa ana dafata alqitaali shukaanta dagaalka dafada waa steerinka ama shukaanta meesha baabuurta laga wado wixii la wado oo dhan meesha laga hago ama laga wado wa ana dafata alqitaali shukaanta dagaalka laga hogaaminayay jarad inay u dhaqaaqday ee u socotay lisaalix iljeysh ilmaki ciidanka maka laakiin hase haatee hunaaka waxaa jira umuurun arrimo ayaa jira hunaaka marka halkaas ma aha hunaaka waxaa jira weeye markan hunaaka waxaa jira umuurun arrimo arrimahaasoo tamnacunaa inoo diidaysa an nucabira inaan ku sheegno can kulli daalika waxaas dhacay oo dhan binnasri guul walfatxi iyo guul inaan ku tilmaanno ina gaaladiina ay guulaysatay muslimiintana ay jabeen inaan ku tilmaanno inoo diidaysa oo kuwaas maxay yihiin fi mimaa wixii ka mida laa shaka fiihi aan muran ka taagnayn iyo shaki ana aljeysh almaki ciidankii maka lam yastatic inuusan awoodin ixtilaala mucaskari lmuslimiina muslimiinta fadhiisinkooda inuu qabsado inuu dhul qabsado waataan sheegaya dhul dhul may qabsanin kow wa ana almiqdaara ta kale ana almiqdaara tirada alkabiira oo weyn oo min aljeysh almaki ciidanka ciidankii madiine ka mid a islaamka lam yaltaji ila alfiraari ma uusan miciin bidin inuu cararo lam yaltaji ma miciinsanin ila alfiraari inuu cararuu cagaha wax ka dayo taas ma dhicin oo maysan cararin haa maca alirtibaaki qaskii iyo jahwareerkii ashadiidi ee daraa iyo alfawda fawdadii nidaam daradii alcaamati ee guud ee dhacday iyadoo intaasi jirto haddana maysan cararin in yar oo koox carartay maahane ciidanka badankiisu maysan cararin bal iska dhaaf inay cararaane qaawama waxbuu iska caabiyey qaawama wuu iska caabiyey cadowgii bilbasaalati dhiiranaan iyo geesinimo ayuu iskaga caabiyey xataa tajamaca ilaa uu ku soo ururo xowla maqari qiyaadatihi bartiisii hogaaminta ilaa uu kusoo ururo bartii cusbayd uu rasuulku u sameeyey sala allahu caleyhi wasalam midda kale wa anna kafatahu isaga kafadiisa haddii aan ku shabahno labada ciidan ee dagaalamayay labada miisaan ee wax lagu miisaamo meesha la saaro miisaanka yaa kafa ayaa la yidhaha labada kafo soomaalidu weli magac umaysan samaynin miisaanka labadiisa labadiisa daan ee wax lagu miisaamo kafadiisaasi marka oo muslimiinta xaggeeda ahayd lam tasqud ma aysan dhicin dhulka kumay dhicin ilaa xaddin xad an yutaaridahu aljeysh lmaki oo keentay inuu caydhsado uu raacdaysto ciidankii gaaladu midda kale wa anna axadan cid oo min jeyshi lmadiinati ciidankii madiine ka mid ihi lam yaqac ma dhicin fii asri lkufaari gaalada maaragtay maxaabiisteeda hal maxbuus may qabsan iyagaaba abu cize laga qabsaday hadda abaa caza iyo yaaba yaabaa laga qabsaday isagaaba la qabtay laakiin iyagoo hal ruuxna may qabsanin midda kale wa ana alkufaara nimankii gaalada ahay lam yaxsuluu maysan helin oo gacanta kuma dhigin calaa shay-in wax oo min khanaa'im almuslimiina muslimiinta hantidooda marka hantina ma qaadan dhulna ma helin muslimiintiina may caydhsan maxaabiisna ma haystaan iyo wa ana alkufaara gaaladii lam yaquumuu ma aysan samaynin oo maynan u gudbin ila asafxati athaalita bog saddexaad oo min alqitaali dagaal ah umay gudbin markay muslimiintu isu soo urursadeen ee rasuulka sala allahu caleyh wasalam uu bar cusub u sameeyey hogaamin markaasaa waxay noqon lahayd marxaladii saddexaad ama boggii saddexaad ee dagaalka boggaas saddexaadna maysan usoo gudbin oo way iska joogsadeen iyo ana alkufaara lam yaquumuu uma aysan gudbin oo maysan samayn ilaa safxati athaalitati boggii saddexaad oo min alqitaali dagaalka ah maca ana jeysha almadiinati maca ana jeysha almuslimiina ciidamada muslimiintu lam yazal uusan ka zuulin fii mucaskarihi fadhiisinkii cusbaa uu samaystay wa annahum nimankii mushrikiintii ahaa lam yaquumuu ma aysan joogin oo ma aysan ku nagaanin bisaaxati alqitaali goobtii dagaalka yowman maalin mayna ku nagaanin aw yowmayni laba maalmood mayna ku nagaanin aw halaathata ayaamin saddex maalmood mayna ku nagaanin kamaa sidii huwa isaguba ku nagaanshaha saddex maalood lagu nagaado adabulfaatixiina nimanka guulaystay dhaqankoodu ahaa qolada guulaysatay goobta dagaalka ayay saddex maalmood joogi jireen si looga wada markhaati furo inay iyagu adkaadeen fii daalika azamaani waqtiga isaga ah bal saaracu waxay ku dhaqsadeen oy ku ordeen oy ku degdegeen ilal insixaabi inay ka gurtaan oy ka guuraan wa tarki saaxati alqitaali dagaalka goobtii dagaalka inay inay ka tagaan qabla an yatrukaha almuslimuuna intayna muslimiintu ka tegin muslimiinta oo jooga iyo iyagu guureen walam yajtari-uu ma aysan ku dhiiranin cala dukhuuli inay galaan fi lmadiinati magaalada madiina inay galaanna kuma aysan dhiiranin linahbi daraari say usoo boobaan marasta haweenka iyo caruurta iyo iyo hantidii meesha tiilay say usoo boobaan linahbi daraari si marastii ay usoo boobaan iyo wal amwaali hantidii oo ay u adoonsadaan xataa ay kaxaystaan sidii dhici jirtay berigaa maca annaha iyada oo magaalada madiina calaa bucdi ciddati khatawaatin dhowr tallaabo uunu jirtay fa xasba oo keliyeeta wa kaanad waxayna ahayd maftuuxatan tii furan bay ahayd oo wax difaacaya aysan jirin wakhaaliyatan bannaan tamaaman marka intaasoo dhan iyadoo ay dhacday yaan marna lagu tilmaami karaynin jab inuu muslimiinta ku dhacay gaaladuna ay guulaysteen wallahu subxaana wa tacala aclam